waa maadsantahay axmed cumar saalixi iyo idaacadda markable iyo maamulkeedaba walaale arrimaha aan daraynayo oo aan rabo dadka ku noqon shacabka ku noqon gobolka gadow marka koowaad waa inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo ammaanka iyo wadajirka iyo walaalnimada oo colaada aad moodo in gobolkii dib soomaaliya in badan oo gobolkaa nabad lagu tilmaami jiray aad moodo hadda dhammaan degmooyinkii soo saansaan colaadeed inay ka muuqato waxaa rabo inaan uga digo oo aan la wadaago anoo weliba ku hadlaya afka dadweynaha ama jaaliyadda ka soo jeeda reer jubbaland gaar ahaan gobolka gadow inay nabad ka shaqeeyaan oo colaada iyo waxyaalaha maaragtay aan xal laga gaarayn iyo maaragtay in dadka dhiigooda la daadiyo intaba inay ka fogaadaan weeye midda koowaad oo aan rabo inaan maaragtay la wadaago ama aan kala hadlo waxaa kale oo aan ku waaninayaa waxa wax kasta oo dhibaato ah oo la kala tabanayo dadku ay dhexdooda ka tabanayaan inay ku dhameeyaan wadahadal iyo geed hoostiis iyo sidii la yaqaano dhaqankan oo ahayd intaasaan rabaa ayaga inaan fariin u faro dadka ku dhaqan reer shacabka gobolka gadow
waa tahay suldaan gurey waxaa tahay afhayeenka jaaliyadda soomaaliyeed ee jubbaland ee degan waqooyiga america sidee ayaad u aragtaa waxa ka dhacaya gobolka godow ee la xiriira isbedelada siyaasadeed iyo kale aragti duwanaanshaha
waa maadsantahay axmed horta gobolka gadow dadka waxaa hadda arkaynaa waxyaalo badan hadda colaadaha aan ka hadlayo ku baaqayo nabad in laga shaqeeyo ma aha colaado dadka ka dhexeeya waa wax siyaasadaysan weeye waan rabaa dadka shacabka oo reer gado inaan u sheego maamulka jubbaland oo uu hogaamiyey axmed madoobe madaxweyne ku-xigeenka ka yahay maxamuud sayid wax dana inaysan u haynin maamulka dowladda federaalka oo xasan sheekh maxamuud fartaagna wasiir ka yahay ayaguna wax dana uma hayaan labadaba wax dana uma hayaan male axmed iyo xasan ayagaa danahooda u diriray dagaalkii labadooda ka dhexeeyo midkii siyaasadeed ahaa in gobolka gado loo soo raro oo maxamuud sayid iyo fartaag loo isticmaalo in dadkoodii ay isku laayaan ayagoo midkoodna aysan wax maslaxa uga keeni karin gobolka gadow ood ogsoonta ay sanad iyo bilo in buundooyinkiisu go-an yihiin oo wasiir fartaagna uusan qaado qaado qaado ciida uusan ku tari karin maxamuud sayidna sidoo kale uu yahay inay ku soo degdegaan dadka shacabkaa inay isku laayaan oo labadooda in la kala adeegsado waa nasiib darro waxaan ku baaqayaa dadweynaha ku noqon gobolka gadow odayaasha waxgaradka dhallinyarada haweenka culamaauldiinka arrintaas in laga tashado waxay noo hayaan male hamarna waxa naga jira ama xildhibaanna ha noqdeen ama ra-iisul wasaarayaal hore ha noqdeen ama madaxweyneyaal hore madaxweyne ha noqdo ama wasiirro hore ha noqdo ama saraakiil sarsaroo ciidan soo maray ha noqdeen waxa maanta gobolkaas u maqan oo matala oo ku abtirsada oo siyaasad ahaan ugu maqanna ma jiro waxaan u baaqayo waa dadka shacabka oo ay horkacayaan odayaasha waxgaradka iyo dhaqanka iyo maaragtay gabdhaha iyo dhallinyaraduba laakiin siyaasadahaas laga soo xawilay meelaha kale oo hadda luuq ka taagan oo doolow ka abaabulan oo mulaxaw ka abaabulan oo baar dheeredii ku daatay oo kadhac ka dhacday oo garbaharey ka muuqato waxaasoo dhan waxaan rabnaa in laga hortago dadka odayaasha waxgaradka oo xamar fadhiya waa inay yimaadaan gobolka kuwa gobolka jooga degmooyinka jooga waa inay kulmaan waa in dadka la mideeyo siyaasadaha qallafsan oo madhalayska ah oo fartaagna uusan waxba ka keeni karin meeshuu ku jiro maxamuud sayid aadanna uusan waxba ka keeni karin meeshuu ku jiro laakiin labaduba ku filan yihiin inay isku laayaan mareexaan iyo gobolka inta dhex yimaadaan ay isku laayaan bay ku filan yihiin kuma fillo gobolka inay nabaddiisa ka shaqeeyaan kuma fillo meelaha ay ku jiraan waxyaalaha horumarinta oo gobolku xaqa u leeyahay inay ka keenaan kuma fillo buundooyinka waa inay dhisaan ama lacag ka keenaan ama dhaqaalihii lagu dhisi lahaa ka qayb qaataan kuma filno marka yaydiinkeena isku daadinin baan leeyahay wax siyaasad ah ama rabitaana ama horumarkiina ama inuu gobolkaas horumar gaara oo labada maamulba ay diyaar u yihiin ma jirto macdama ayna diyaar u ahayn ka tashada aayihiin taasaan odhanayaa siyaasadaha qalabsan ee ka jira gobolka ood muddo ood arkaysaan in meelo kale laga soo xawilay waxdana qolaha noo haynaa iyagu ay korka naga ku dirinayaan annagana qolo walbana waxay raadinaysaa xasanna wuxuu rabaa annaga inuu axmed noo isticmaalo gobolka godo shacabka degan axmed madoobe kula diriro maadamaa uu ku soo fashilmay dagaalkii raas kamboni axmedna wuxuu rabaa inaan gobolka godo laga qabsano isaguna uu axmed kaga hortago xasan kaga hortago kula dagaalana uu rabaa maxaa marka wadan noogu jirta in xasan la isticmaalo oo axmed ula diriro maxaase wadan noogu jirta xasan axmed inuu xasan kula diriro shalay darma noo hayeeno mid baa caalad maxaana siinayay ma jiraa maya ma mid baa wanaag noo hayey maya ma mid baa horumarna siinaya maya macdama ay saas tahay waa maxay danta noogu jirta in xasanna noo isticmaalo axmed axmedna noo isticmaalo xasan wax dan ah oo noogu jirta labadaba ma jirto macdama ay sidaas tahay waa in laga digtoonaadaa maraexaanka degan gobolka godo waa inay aayahooda ka tashadaan waa inay aayahooda ka tashadaan waa in waxgaradkii iyo cuqaashii iyo culimaa udiinkii isu yimaadaan kollay gobolkan ma lahan xildhibaano matala ma lahan siyaasiyiin matasha ma lahan heer madaxweyne iyo heer xildhibaan iyo heer sarkaal sare wax gobolkan matala oo u maqan caawa ma jirto intaasaa dhihi lahaa ayadaana waa tahay suldaan gurey dabcan sida la wada ogsoon yahay gobolka khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland saameyn ayuu ku yeeshay marka qaab nooce ayaa looga hortegi karaa siyaasadahan isdiidan maadaama labada dhinacba galaangal ay ku yeesheen arrimaha bulshada ee gobolka
waa mahadsantahay axmedow arrintaa waa sheegay mar labaadna waa ku celinaya waxaa weeye waxaa looga hortegi kara waxaa weeye horta inaan garanno oo moogtahay haddii la garanayo waxaa rabaa bal horta waxaan kula gudboon inaad garato waa inaan garannaa axmed iyo maamulkiisu waxa uu yahay xasan iyo maamulkiisuna waxa uu yahay iyo gobolka qof walbana interestigiisa iyo dantiisu fiirsanaya maxaa annaga dan oo noogu jirta xasan iyo axmed inaan u kala heelino maxaase noogu jirta axmed inaan la dirino maxaase dan noogu jirta xasan inaan la dirino maxaase dan noogu jirta xasan inaan raacno maxaase dan noogu jirta axmed inaan raacno jawaabtu waxay noqonaysaa midkoodna dan nooguma jirto midkoodna dan nooguma jirto sababtoo ah intaynaba ayagu diririn labadooduba annagii col nala ahayoon nalaynahayeenoo cagta madaxa nooga hayeen nugu taagnaayeenoo na dhibaataynayeenoo dhibaatadana maogi wax kalaysan ka shaqaynayn tusaale kale waxaa kugu filan buundooyinkan hadda go-aan labada sano kuli dhawaad hadda bilay dirirsan yihiin saddex bilood bay dirirsan yihiin ka hor labadooduba wada jir isku mowqif bay ka hayan buundooyinku inay go-onsanaadaan inaan la dhisin inaan horumar la gaarsin inaan waxa hayadaha hayadaha caalamiga oo horumarta samay inaysan tegin gobolka bajetka dhaqaalaha kabka ah oo la siinayo jubbaland in kismaayo keliya la siiyo oo gada waxba laga siin inaan in ciidankii qaranka oo difaacayay oo shabaab iyo argixisada la dirinayay in laga qaado labadaba waa ku midaysnaayeen waad ogtiina xildhibaanadii uu lahaa gobolkan oo xaqa u lahaa lix iyo tobankaa ceel qaalowba la geeyey wadajir bayna u geeyeen xasan iyo axmed ayagoo la dirirahaya in mareexaan ayaysi ka tashado ama uu soo saarto xildhibaanna isagu uu leeyahay uu ku kalsoon yahay inuu soo saarto ayagoo ka dagaalamayo bay sidaas yeeleen waxaa la rabaa marka oo taladaydu ay tahay ama mowqifka aan ka qabno gobolkan inuu ku badbaado ay tahay odayaasha waxgaradka aqoon-yahanada hadda siyaasiyaan u yeerayo gobolkan matasha maba jirtee gabdhaha iyo dhalinyarada iyo cid kastoo caqli u saaxiiba oo gobolkaa ka soo jeeda waa in gobolkii ayihiisa laga taliyaa laisula yimaadaa lagana badbaadiyaa marka koowaad dadka inaan la isku layn layskana dhaadhiciyo wax siyaasadoo xasan noo hayo iyo wax siyaasadoo axmed nooga xiran midna ma jirto midkoodna wanaag nooma hayo mar haddaan garowsannahay midkoodna inuusan wanaag noo hayn waa inaan anagoo shartooda iyo maaratay shar iyo khayr waxay leeyihiin baan iska xagga iskaga riixino oo labadoodaba ayna maaratay faragelinteenu waayaan wiilashanadii way wax isku laynayaan saaka baardheere waxa isku laynaya waa koofi iyo dhagax cadda wey waa laba nin ilmaadeera wey oo midna duurka ku jira midna xabiiska degmada fadhiyo waxa isku laynaya buulaha waa laba laba nin oo ilmaadeera wey kuwa luuq isku laynaya waa laba nin oo ilmaadeer oo deegaan wada deganaa wey shaa oo ciishoo milish madaxaa wada wada ahaa wey koobka shaa wada cabaayey wey waxaasoo dhan maxaa keenay waa siyaasad xumada ka timid meesha gadada degan siyaasad xumadooda wey fartaag baa layidhi axmed waa kasoo horjeednaa maxmuud sayid baa lasoo diro geedka cambaa dola uu fadhiya wuxuu leeyahay ma jiraane argagixiso dowladda iyo fartaag wuxuu wadaan ka hortagno waxba nagama dhexeeya waa laba meel madane waa gartay markaa suldan gurey fikirkan iyo mowqifka aad ka hadlaysay fikirka iyo mowqifka aad ka hadlaysay aragtidaada siyaasadeed miyay kula qabaan qurba joogta ka soo jeeda gobolka gado hadday ahaan lahayn kuwa ku nool waqooyiga amerika iyo qaarada yuruba
dhammaan qurba joogta waxgaradka lama rabaa dee nin askari xaggaash oo meelahaas ka qaylinayo ama fartaag la dhacsan ama maxamuud sayid la dhacsan lagama hadlayo laakiin dadka caqliga u saaxiibka aqoonyahanada waayo aragga dhammaantood dadka jaaliyada maanta ku nool adduunka dacalihiis oo kasoo jeeda gobolkan aragtidaas iyo mid kasii fog oo kasii xeeleer bay qabaan iyo mid aniga iga sii aqoon badan oo iga sii caqli badan bay qabaan iyo in gobolkaas sidii loo badbaadin lahaa laga shaqeeyo iyo in weliba ergooyin loo diro oo gobolkaas dad maaragtay ka shaqeeya nabadiisa maaragtay ka shaqeeya loo diray qabaan waase laga yaabaa in la helo mid mid iska firtaag la dhacsan ama maxamuud sayid la dhacsan kuwaasuna kuwa saas hadda u badan maahan waa kuwa gudaha joogo kale la mid yihiin laakiin boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dadka qurba joogta ah australia yurub iyo north america oo dadka ku nool oo kasoo jeeda gobolkan walaale aragtidaas iyo mid kasii xeeldheer bay qabaan marna ma danaynayaan dadkooda inuu islaayo marna ma danaynayaan siyaasado kale aragti duwan ama laba nin oo danahooda ku dagaalamay in loo isticmaalo gobolka gado laguna barakiciyo dadkii gobolkii nabadda ahana oon waxba loogu taaqabanayna horeyna dadka la isku laayo oo la barakiciyo saaka gobolka gado waxaa ka muuqda saansaan colaadeed baa ka muuqda wax saaka mid nagu soo duushay oo duulaan nagu ah oo gobol kale nooga soo duushay iyo dowlad nagu soo duushay iyo wax kalena ma jiraane laba nin oo labaduba laba munaafaq ah oo laba danaysta ah oo labada midnaan u dariilay shacabka gobolka gado iyo gobolkaba oo horumarkiisana aan jeclayn oo buundooyinkiisa aan waxba ku tarin ayaa waxay rabaan midka midka kale inuu kula diriiro ayagu hadirira haday rabaan laakiin annaga waxaa la rabaa inaan xisaabtano oo xisaabta aan isu geygeyno oo asalka soo baxay aan akrinaan rabaa war maxaa dan noo ah annaga nooga soo dhexbaxaya xasan iyo axmed dagaalkooda war waxaa nooga soo dhexbaxaya oo faa'iidada waa inaan arki karnaa haddaysan jirin faa'iida nooga soo dhexbaxaysa waa inaan wiilashanada kala ceshano wey ayagana na dhaafaan dhahno maxamuud sayidna aan dhahnaa maadhow hort meeshaad ka timid aad fartaagna aan dhahno maadhow meeshaad ka timid aad labadaa layahay erborada gobolkeeda kama soo degi kartaan oo laga cayriya labadaba si aysan mar dambe noogu soo noqon ama hadday tala maqlayaan labadaba inta loo yeero gobolka loogu yeero odayaasha u yeeraan war walaalayaalo maxayna ka dhexayso wiilasha nadi ma tiidin madax ma tiidin ninkuma haysana maxamuud sayid oo madaxweyne ku-xigeenkaaga war adiguna wasiirkaaga kuguma haysano laakiin dhibkiina naga da su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay halkee ayay wax idiin marayaan haddii aad tihiin qurbajoogta soomaaliyeed gaar ahaan kasoo jeeda gobolka gedo hawshii dhaqaale aruurinta ee dib u dhiska buundooyinka gobolka
waa maadsantahay axmedow hawshaas way socotaa meel fiican bay maraysaa haddana ballamaa jira in fariisa dib loo qabto hawshii la dhaqaajiyo ayaa jirta dhaqaalo badan oo la ururiyeyna way jirtaa arrintaasuna hadda isku tashigaas ama beel ahaan oo deegaan ahaan ama soomaali wixii laga helayeyba gudaha iyo dibaddaba meel fiican bay marayaan isku xir fiicanna waa jiraan rajo fiicanna waa leenahay insha allahu dibba hadda in loo abaabulo oo lacag ururintii dib loo bilaabana way socotaa barnaamijkeedii aad bayna u fiican tahay rajo fiicanna waa qabnaa insha allahu inay waxaas noo agaagaan